laaweyntii cutubka tobnaad oo naadaab iyo abiihu oo ahaa wiilashii haaruun ayaa midkood walba qaatay idankiisii oo dab bay ku rideen fooxna way dul saareen oo waxay rabbiga hortiisa ku bixiyeen dab qalaad oo uusan ku amrin oo dabbaa rabbiga hortiisa ka yimid oo iyagii baaba'saday oo rabbiga hortiisa ayay ku dhinteen markaasaa muuse haaruun ku yidhi tanu waa wixii rabbigu ka hadlay oo uu yidhi anigu waa in quduus laygaga dhex dhigaa kuwii ii soo dhowaada oo waa in laygu ammaanaa dadka oo dhan hortiisa oo haaruunna wuu iska aamusay markaasaa muuse u yeedhay miishaa'eel iyo elsafaan oo ahaa wiilashii cusiyeel kaasoo ah haaruun adeerkiis oo wuxuu ku yidhi soo dhowaada oo walaalihiin ka soo qaada meesha quduuska horteeda oo waxaad geysaan xerada dibaddeeda sidaas daraaddeed way u dhowaadeen oo wayna qaadeen iyagoo jubbadahoodii gashan waxayna geeyeen xerada dibaddeedii sidii muuse yidhi markaasaa muuse ku yidhi haaruun iyo wiilashiisii ahaa elecaasaar iyo iitamaar timaha madaxiinnu yaanay arbushnaan dharkiinnana ha dildillaacinana yaydaan dhimane si aan rabbigu uga cadhoon ururka oo dhan laakiinse walaalihiin oo ah reer binu israa'iil oo dhammu ha ka ooyeen gubashadii rabbigu horiyey oo idinku waa inaydnaan ka bixin iridda teendhada shirka iyoydnaan dhimane waayo waxaa korkiinna ku taal saliiddii subkidda oo rabbiga oo iyana waxay yeeleen si waafaqsan ereygii muuse markaasaa rabbigu haaruun la hadlay oo wuxuu ku yidhi ha cabbina khamri amase wax lagu sakhraamo adiga iyo wiilashaada kula jira toonna markaad teendhada shirka gashaan yaydnaan dhimane oo taasu weligiin ka'ab iyo ka'ab khayruun bay idiin ahaan doontaa oo waa inaad kala dudaan waxa quduuska iyo waxa aan quduuska ahayn iyo waxa nijaastaa iyo waxa daa'irkaa iyo inaad reer binu israa'iil bartaan kulli qaynuunnadii rabbigu iyaga kula hadlay oo uu gacanta muuse ugu soo dhiibay oo dhan kolkaasaa muuse la hadlay haaruun iyo wiilashiisii hadhay oo ahaa elecasaar iyo itamaar oo wuxuu ku yidhi qurbaanka hadhuudhkaa oo ka hadhay qurbaanadii rabbiga dabka loogu sameeyey qaata oo isagoo aan khamiir lahayn ku cuna meesha allabariga dhinaceeda waayo kaasu waa kan ugu wada quduusan oo waa inaad ku cuntaan meel quduusa maxaa yeelay waa intii adiga iyo wiilashaadaba looga amray qurbaanada rabbiga oo dabka lagu sameeyo waayo aniga sidaasaa laygu amray oo sakaarka la ruxruxo iyo bowdada sare loo qaado waa inaad meel daahirsan ku cuntaan adiga iyo wiilashaada iyo gabdhahaaga kula jiraaba waayo kuwaasu waa intii adiga iyo wiilashaada looga amray allabaryada qurbaanada nabaadiinada ah oo reer binu israa'iil ay bixiyaan oo iyagu bowdada sare loo qaado iyo sakaarka la ruxruxo waa inay la keenaan qurbaanada xaydha oo dabka lagu sameeyo in iyaga rabbiga hortiisa lagu ruxruxo sidii qurbaanka la ruxruxo oo markaasay ahaan doonaan inta weligeen laydiin amray adiga iyo wiilashaadaba sidii rabbigu amray oo muuse aad buu u doondoonay ridii ahayd qurbaanka dembiga markaasuu ogaaday in la gubay kolkaasuu ku xanaaqay elcasaar iyo itamaar oo ahaa haaruun wiilashiisii hadhay oo wuxuu iyagii ku yidhi war maxaad qurbaanka dembiga ugu cuni weydeen meesha quduuska gudaheeda maxaa yeelay kaasu waa kan ugu wada quduusan oo isagu wuxuu kaas idiin siiyey inaad qaadaan xumaantii ururka oo aad iyaga rabbiga hortiisa kafaara gud ugu samaysaan bal eega orgiga dhiiggiisii lama soo gelin meesha quduuska gudaheeda sida xaqiiqda ah waxaa idiin ekayd inaad meesha quduuska gudaheeda ku cuntaan sidaan idinku amray markaasaa haaruun la hadlay muuse oo wuxuu ku yidhi bal eeg maantadan ayay rabbiga hortiisa ku bixiyeen qurbaankoodii dembiga iyo qurbaankoodii la gubayey oo aniga waxaa igu dhacay wax sidan oo kale ah oo maanta haddaan cuno qurbaankii dembiga taasu rabbiga hortiisa ma ku wanaagsanaan lahayd muusena markuu taas maqlay raalli buu ka noqday